Wasaaradda Waxbarashada, Hidaha iyo Tacliinta Sare ee Jubbaland ayaa ku dhawaaqday go'aan cusub oo lagu joojinayo khidmadaha waxbarasho ee dugsiyada hoose, dhexe iyo sare si loo fududeeyo helitaanka waxbarasho loogana yareeyo culayska dhaqaale ee saaran waalidiinta iyo ardayda Soomaaliyeed. Go'aankan ayaa la filayaa in uu saameyn muuqata ku yeesho nolosha bulshada, gaar ahaan waalidiinta danyarta ah ee ay ku adkeyd bixinta khidmadaha waxbarashada ubadkooda. Waxa uu sidoo kale fududeynayaa carruurtana u sahlanaanaysa in ay aadaan dugsiyada, lana helo ubad badan oo aadaya dugsiyada waxbarashada. Agaasimaha guud ee Wasaaradda Waxbarashada, Hidaha iyo Tacliinta Sare ee Jubbaland, Axmed Faarax Cali Aweys, ayaa faahfaahin ka bixiyey joojinta khidmadaha laga qaadayo ardayda dugsiyada waxbarashada deegaanada Jubbaland.
sidaad ula socotaan waxaa furmaya een, maalinta sabtida ah oo bisha febraayo ay tahay kow teeramkii labaad ee dugsiyada ee, dowlad goboleedka jubbaland gaar ahaan degmada kismaayo een, haddii ilaahay moodaysan dugsiyeedka waxaan rabaa sidaad ula socotaan sidii ay u dhacday dowladdii dhexe ee soomaaliya waxbarashada waxaa soo waday oo dhexda u xirtay een, waalidiinta soomaaliyeed meel kasta ay joogaan een, maadaama ay intaas soo wadeen waalidiinta soomaaliyeed waxbarashada waxaa la soo gaaray wakhtigii la caawin lahaa ama ay dareemi lahaayeen in dowladdoodu ay caawin karto sidaa awgeed waxaan farayaa dhammaan bahda waxbarashada maamulayaasha macallimiinta shaqaalaha wasaaradda waalidiinta in dhammaan tariifadii ama qiimihii lagu dhigan jiray dugsiyada wax laga dhimay waxaa ka mid ah dugsiga sare laga bilaabo eh, bishan labaad ama bisha febraayo kowdeeda eh, dugsi- eh, waxbarashada bilaaban doonta arday kasta oo dugsi sare ah wuxuu bixinayaa labayo toban dollar arday kasta oo dugsi dhaxaan ah wuxuu bixinayaa siddeed dollar arday kasta oo dugsi hoosaana wuxuu bixinayaa lix dollar arrintaas oo la tashi badan laga sameeyey lagala tashaday bulshada lagala tashaday bahda waxbarashada noocay tahayba waxaa la isla qaatay in waalidkii intaas soo waday waxbarashada ee u soo maray dhibaatooyinka badan in laga qafiifiyo eh, lacagtii ay bixin jireen maadaama iskuulladii loo helay waxyaalo caawimaad ah sida dhisme eh, dayactir macallimiin eh, manhajkii waxbarashada imtixaankii shahaadadii intaasoo dhan maadaama ay dowladdu diyaarisay waxaa la isla qaatay oo la isla gartay oo madhaafaan noqotay in waalidka culayska laga dhimo lacagtaasna ay bixiyaan eh, bil kasta arday kasta lacagtaas u bixiyo sidaa awgeed dhammaan bulshada iyo waalidiinta iyo bahda waxbarashada waxaan kula dardaarmayaa ama ku boorinayaa in waalidka culayska laga qaado lacagta laga dhimo intaas ay wasaaraddu soo go'aamisay oo ka soo shaqaysay oo ka soo fikirtay muddo badan la tashi badanna ka samaysay in intaa loogu simo ilaa iyo eh, inta wax iska bedeli doonaan haddii alla idmo intaas ayaan rabaa inaan ku booriyo waalidiinta iyo bulshada reer jubbaland oo dhan gaar ahaan reer kismaayo aad baad u mahadsantihiin